bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka soomaaliya faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal khasaare dhaliyey oo al-shabaab iyo ciidanka dowladda ku dhex maraya hawdka shabeelow ee koonfurta gobolka mudug saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo sheegay in laba ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay howlgal ay fuliyeen ciidanka gaadiid xamuul ah oo maalmihii lasoo dhaafay ku xanibnaay degmada afgooye oo ugu dambayntii dib loo fasaxay wasiirka gaashaandhigga iyo mas-uuliyiin kale oo booqday xerada harqaboobe ay ku sugan yihiin ciidanka guutada toddobiyo labaatanaad ee xoogga dalka wararka dibadda waaweynna waxaa ka mid ah israa'il oo si rasmi ah u dhawaaqday dagaal ka dhan ah xoogga xamaasa iyo
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
markale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaalka oktoobar sanada intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal khasaare badan dheliyey oo xalay ka dhacay qeybo kamid ah gobolka muduga wararka naga soo gaaraya deegaanka shabeelow oo dhaca koonfurta gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi uu dagaal ka dhacay waxaana sidoo kale wararku intaasi ay ku darayaan in ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka ee taageera ciidanka qaranka soomaaliyeed ay halkaasi ka sameeyeen duqeymo iyadoo lasoo sheegayo in fariisimo ay dagaalamayaasha al-shabaab oo ku lahaayeen koonfurta gobolka muduga la bartilmaameedsaday xalay waxaa sidoo kale wararku intaasi ay ku darayaan in khasaaro xoogan uu jiro inkastoo saraakiisha ciidanka xoogga ee la hadlay warbaahinta ay sheegeen inay khasaaro gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugnaay dhulka hawdka ah ee dhaca koonfurta gobolka mudug sidoo kalena hoos yimaada deegaanka shabeelow oo dhaca koonfurta gobolka mudug wararka ayaa intaasi waxa ay kusii darayaan in sidoo kale dagaalka uu qaatay saacado iyadoo sida wararku ay tilmaamayaan ay ka qeyb qaateen diyaaradaha dagaalka sidoo kalena waxaa dagaalkaasi qeyb ka ahay xoogaga dadka deegaanka ee macawisleyda iyo sidoo kale ciidan is-abaabulay oo dadka deegaanka ah ilaa iyo haatan faahfaahin ku saabsan ka dhashay dagaalkaasi lama helin balse wararku waxa ay tilmaamayaan inuu jiro khasaare xogan oo ka dhashay ee dagaalka xalay ka dhacay deegaanka shabeelow ee koonfurta gobolka muduga dhanka kalena haddii aynu eegno saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen in ay dileen laba xubnood oo sarsare oo ka tirsanaay dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgal ay ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaan lagu magacaabo garilow oo hoostaga degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose wararka aynu helayna ayaa waxaa sidoo kale intaasi ay ku darayaan in ciidanka ay fuliyeen howlgal qorshaysan kaasi oo ugu dambeyntii u suurto gashay inay diraan labadaasi mas-uul ee sarsare oo ka tirsanay sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka in ay ka tirsanaayeen al-shabaab saraakiishan waa saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sidoo kale sheegay in howlgalkaasi oo u dhacay sidii loo qorsheeyey sidoo kale waxa ay sheegeen in ay ku qabsadeen hub iyo sidoo kale gaadiida waa sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha ciidanka xooga dalka dhanka kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal gaadiid xamuul ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ku xanibnaay degmada afguuye ee gobolka shabeellaha hoose wariyaheen waa gaadiid xamuul ah oo maalmihii lasoo dhaafay ku xanibnaay degmada afguuye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ugu dambeyntii dib loo fasaxay waryaheena ibraahim maxamed mayow ayaa warkaan inooga soo diray afguuye
annagoo nabada ayaana dhaqaaqnay mar labaad iyo mar saddexaad guddoomiye waa ku hambalyeynayna hambalyo gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare oo ay weheliyaan gudoomiyaha degmada afguuye ku-xigeenkiisa maaliyadda iyo saraakiisha amniga ayaa maanta ku guulaystay in ay dib u fasaxaan gaadiidkii lixdii maalin ee lasoo dhaafay ku xayirnaa degmada afguuye kadib kulamo ay la qaateen ciidanka dib u xureynta deegaanka ciidanka dib u xureynta iyo difaaca deegaanka ee gobolka shabeellada hoose iyo mas-uuliyiinta hogaaminaysay ayaa caddeeyey mowqifkooda ku aadan in ay xoreeyaan deegaanada maamulka gobolka shabeellada hoose iyagoona sheegay in aysan diyaar u ahayn dhibaataynta bulshada ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay gudoomiyaha guddiga gaadiidleyda soomaaliyeed isagoona u mahadceliyey gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose iyo kan degmada afguuye kaalinta ay ka qaateen in maanta shaqadooda dib loogu fasaxo madaxweyne isteedka cabdicasiis lafta gareen oon hore uu gudbinay guddoomiyaha codsiga aan ka codsannay waa uu ka jawaabay ilaa sidiiba u taagan yahay waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo waxaan la shaqay doonnaa guddoomiyaha sida sharafta badan oo u wanaagga badan oo uga shaqeeyey ayadoon wax ku dhiman wax ku dhaawacmin ummaddii xayirneed gaadiidkii dhowrka boqol dhaafayey wuxuu hadda bilaabay inuu dhaqdhaqaaqiisii sameeyo gobolladii dalka u kala goosho oo ilaa muxuu ahay xuduudda soomaaliya tegayey ilaa muxuu ahay hiiraan iyo galgaduud iyo muxuu ilaa mudug u socday waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay baa ku mahadsan guddoomiyaha ku mahadsan guddoomiye arrinka aad u istaagtay waan kaaga mahad celinaynaa waan kaaga mahad celinaynaa annagoo nabada ayaana dhaqaaqnay mar labaad iyo mar saddexaad guddoomiye oo ku hambalyeynayna gudoomiyaha degmada afguuye ahna duqa magaalada cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe ayaa sheegay in ay waxba kama jiraan tahay in ciidanka deegaanka lagu eedeeyey in ay isbaaro dhigteen isagoona sheegay in ciidankan xaq ay u leeyihiin difaacidda deegaankooda ciyaalkan dee waxaa waaye waa waa deegaan baalkii isbaarana ma dhigan waxna ma dhigan dhexdooda laga dhex shaqeeyey haddana insha allah waxaan rajaynaynaa ciidankaas macawisleyda ah inaan ku shaqayn doonno tuulooyinka iyo deegaanada oo aan xorta ahayn inaan u adeegsan doonno aan ku xorayn doonno wadanka wuxuu aaday in dibu xoreyn u aaday annagana waxaan ka mid aan noqonnay madaxweynahan nagu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka dowladdii oo dhan insha allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo inaan dhaqdhaqaaq dibu xoreyn bilaawno waxaan noo horkacin doona guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose askartana dee haddana waa fasaxnay goobahiina waa ka soo celinay waxaan rajaynaynaa insha allah annagoo wada dhan inaan howshaas ku dhaqaaqno iyagana dee waxaan raaligelin ka bixinaynaa gafkii ku dhacay oo dhahay la dhahay isbaaray dhigteen ciyaalka isbaaro ma dhigan waa macawisley waa deegaan xaqwadirir ah deegaankoodu joogaan waxaan rajaynaynaa insha allah intaas in ka badan in deegaanka lagu xoreeyo lagu shaqeeyo darajo iyo wax walba waxaan ka rajaynaynaa in la siin doono oo guddoomiyaha gobolka noo horkacayo iyagana xaquuqdooda la siiyo lagana dhigana dee ciidan saxa oo namar leh gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare oo goobta ka hadlay ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in ciidanku ay ka qayb qaataan dib u xoreynta deegaankooda isagoona sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ay fasaxan yihiin gaadiidka meel walbana si nabadgelyaha ay ku mari karaan gawaaridii ay istaagaan isfahmoagaasi oo muddo qaatay lagala soo hadleen madaxda qaybahooda kala duwan ugu horreeya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed arrintaasi ayaan xalinay xal waara ayaana ka gaarnay dhallinyaradiina waxaan ku ballannay inay noqon doonaan kuwa suga amniga deegaanadooda qayb ka noqdaan dib u xoreynta qaybta ugu weyn ay ka qaataan deegaanadooda markii la xoreynayo saan ognahay dalka soomaaliya guud ahaantiis waxaa ka socda dibu xoreyn ayaa ka socota dibu xoreyntaas inay qaybta weyn ay ka qaataan dadkan ay amnigooda ay sugaan aysan noqon doonin dad isbaaro dhigta oo ama dad dadka ku xadgudba inaysan noqon doonin oo ay shacabka ilaaliyaan masaalixdooda iyo danahooda guud iyo amnigooda sugudiisa ayaan ku ballannay hadda kadibna ma ay dhici doonto wax la yidhahdo isbaaro ama jidgooyo waana taasina waan la dagaalsannahay guud ahaanteennana ma ogolin cid aan ka yeelaynana waxay doontaa noqotee ma ay jirto waxaan ka shaqayn doonaa dib u xoreynta dalka waxaan ka shaqayn doonaa sugidda amniga waxaan ka shaqayn doonaa shacabka in uu si nadiifa uu ku gudbo waddooyinka qaybahooda kala duwan guddiga gaadiidleydana waan ka raaligelinaynaa in ay waddada intaas ay ka xayirneed waana waxaan leenahay soo dhowaada shaqadaad ummadda soomaaliyeed aa u haysiinna waad ku mahadsantihiin
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan afgooye shabeellada hoose
waryaheena ibraahim maxamed mayow warbixintaasi inooga soo diray degmada afguye ee gobolka shabeellaha hoose markaana haddii aynu eegno dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa degmada guriceel ee gobolka galguduud waxa ay ku kormeereen cutubyo ka tirsan guutada toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka kuwaasi oo kasoo noqday fasaxyo gaaban ay ku jireen haddana u diyaar garoobay in ay ku biiraan howlgalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ciidankan oo lagu kulmiyey xerada harqaboobe ee degmada duleed waa duleedka degmada guriceel ayaa waxaa madaxdu ay halkaasi kula dardaarmeen ciidankii sidoo kale saraakiishooda waxaana ay ugu baaqeen inay dagaalka qeybtooda ka qaataan wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo ka mid ahay mas-uuliyiinta halkaasi gaartay ayaa ciidanka la hadlay bacdi waxaan si gaara u salaamayaa ciidamada geesiyaasha ah ee nahor fadhiya ee guutada abudijaana oo xaqiiqdii tababarkii kadib deegaanadan aan joogno shaqooyin macno leh nagala qabtay dadka iyo dadka soomaaliyeed waxyaabo wan wanaagsan oo qiimo badan ayay u qabteen saasoo ay tahay waxaad og tihiin in fasax gaaban aad ku maqnaydeen haddana aad dib u soo laabateen shaqadii intii aad ka maqnaydeen oo fasaxa ku maqnaydeen dad soomaaliyeed oo aada u qiimo badan iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka iyo daraawiishta ayaa shaqadii idinku simaayey oo guulo waaweyn oo dadka soomaaliyeed ay ku diirsadeen deegaanadan galmudug maaragta ka soo hoohiyey gaar ahaan haddaan si gaara u tilmaamo mudug waxaa ka qabsoontay shaqa dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed aada u farxad gelisay oo ah in deegaano muhiima khawaarijta laga xureeyey dharbaaxshooyin waaweynna lagu gaarsiiyey maanta waxaad joogtaan halkan warka ugu badan waxaa dhihi doona madaxweynaha galmudug laakiin waxaan rabaa inaan idin idhaahdo khawaarijtu dhibaato weyn ayay ayaa gaartay gulufkan sanadkii iyo barka socday oo xaqiiqdii ummadda soomaaliyeed musiibo ku soo socotay loogaga hortagay markaad aada u daraasayso dhibaatada ay ummadda ku soo wadeen dhibaato aada u weyn bay ahayd waa laga hortagay shacabka soomaaliyeed iyo qarankooda iyo ciidamadooda iyo qalabka sida ayaa ka hortagay laakiin shaqadii iyada ahayd ma dhammaatay haddii laisweydiiyo shaqada ma dhowa wixii aa u soo dhaarateen oo darees ku soo gashateen oo u soo tababarateen weli hawshii iyada ahayd faanoola fari kama qodna waa ilaa khawaarij laga waayo galmudug koonfur galbeed jubbaland iyo hir shabeelle laga waayo iyo guud ahaan geyiga soomaaliyeed saas ayaa la rabaa in loo taagnaado saas ayaa la rabaa in looga shaqeeyo waxaa kaloo rabaa inaan ka dardaarmo dhallinyaro mustaqbalka idinkaa iskale kan hadda la joogo iyo kan soo socdaba waxa loo shaqaynaayo oo laga maaragtaa la diyaarinaayo oo loo howlgalaayo waxa ugu muhiimsan waa in dadka soomaaliyeed mustaqbalka aysan ku hoos noolaanin gumaysi khawaarija oo ummadda waxay ka naxaayaan aanan jirin oo ay koow ka tahay cirdiga iyo nafta qofka bani aadanka iyo xoolihiisa wax ka nabadgalaya aanan jirin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ku ammaanayaa meel walbow ay joogaan shaqada wanaagsan ay qaranka u haayaan waxaan ku ammaanayaa sida qiidqadarinta leh ay ugu soo samreen muddada dheer ay furimaha taagnaayeen haddana waxaan rabnaa inta dhiman dhammaystirkeedii in loo soo taagnaado gaar ahaan guutadiinna deegaanadan hadda aan joogno oo ay maaragta ugu horayso meel boqol kilomitir aan dhammayn oo khawaarij joogto waxaa laidinka rabaa inaad ka fogeysaan shacabka ka fogeysaan ummadda ka fogeysaan iyaguna godadka ay ku jiraan laga soo saaro
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan iminkana akhbaaraadka caalamka isra-el ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday dagaal ka dhan ah ururka xamaas kaasi oo ay ku qaadayaan marinka khaza waxaana dagaalkani uu gogolxaar u yahay amase jawaab celin uu u yahay milatariga israel oo ay kaga jawaabayaan weerar lama- waa weerarkii lama filaanka ahay ee xamaas ay ku qaaday israel ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa sheegay in weerarkii sabtigii lagu qaaday israel ou ahaaya mid khasaare gaarsiiya hase ahaatee warkiisu ma ahayn mid rasmi ah balse golaha wasiirada ee israel ayaa si rasmi ah ugu codeeyey go-aanka ku dhawaaqista dagaalka kaasi oo ay doonayaan in ay dib weeraro culus oo ugu geystaan xooga falastiiniyiinta kuwaasi oo weerar khasaare badan dhaliyey sabtigii ku qaaday fariisimo ay lahaayeen israel waxaana halkaasi ay ku gaarsiiyeen khasaare aada oo xoogan dhanka kalena golaha amniga qaranka mareykanka ayaa shaaciyey in tiro muwaadiniintooda ah lagu dilay howlgalkii ay ururka xamaas ay ku qaadeen gudaha israel afhayeenka golahaasi waxa uu sheegay in ay xaqiijin karaan dilka tiro dad maraykan ah kuwaasi uusan sheegin tiradooda waxaa intaasi uu ku daray mas-uulkaasi mareykanka u hadlay in muwaadiniinta waa in mas-uuliyiinta mareykanka oo ay weli la xiriirayaan dhigooda israel si loo helo faahfaahino dheeraada ah oo ku aadan dadka u dhashay mareykanka ee xoogaga xamaas ay ku dileen gudaha israel kadib weerarkii sabtigii dhacay warbixintaasi oo si rasmi ah usoo baxday xilli ay israel duqeymo ku hayaan marinka khaza ee dhulka reer falastiin ayaa waxaa haatan ay kusoo aadeysaa amase lasoo sheegayaa inay jiraan dad u dhashay dalka mareykanka amase muwaadiniin mareykan ah kuwaasi oo ku sugnay gudaha israel sidoo kalena khasaare uu soo gaaray kadib weerarkii xoogaga xamaas ay sabtigai aynu soo dhaafnay ku ekeeyeen israel warkii subaxe dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha dalse waa nag intaa ciddii wararkaygu seegaan waxay dib kaga heli karaan barahaynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel